barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e da ooad ka dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo weliba hirarka efemyada ee geeska afrika
ramadaan kariim dhegaystayaal meel walbaad nagala socotaan waa salaasa bisha juunna waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idkuuga hayna barnaamijka saaka amaba maanta xaggiinna markaan idhaahdo waxaa ka mid a maase dareen gaara xambaarsan oo laga sameeyey gabar la nool cudurka h i v idiska oo sheegtay in ay dhibaatooyin kala duwan kala kulanto bulshada ay la nooshahay walaal darfumaan qabaa dif iyo murugaan qabaa ciyaal dilaan qabaa cabsaan la dakaamaya dunkayga baqaa ligligan dab iyo holac baa ka shidan walaac durkay baa ku ladhan niyadda daxal baa ku yaal sasiyo dardhashaa ku taal rajana way daalan tahay inaan isdilaan runtii daqiiqadu soo jira sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo hargeysa ku soo bandhigay sida tamarta looga dhalin karo ciidda iyo macdanaha kala duwan xubintii xiisaha laheyd ee dhinaca ciyaaraha ayaa idinku soo maqan sidoo kale balse marka hore qodobadii wararka caalamka
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay sagaal kalena way ama dad kalena way ku dhaawacmeen magaalada hargeysa kadib roobab lixaad leh oo dabaylo wataa oo xalay ku dhuftay magaalada geerida dadka dhintay ayaa la sheegay in ay sababeen guryo dumay xadhkaha korontada iyo weliba qaar ay ku dhaceen jiingadaha ay dabaysha la socotay ama ay guryaha ka dulqaaday dadka magaalada ayaa sheegay in roobkan uu bilowday wax yar kadib salaadii maqhrib muddo koobanna uu socday balse uu keenay khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo burbur guryaha ah iyo dhaawac bay isugu jirtay geedo badan oo kuwa magaalada ku yiilay ayaa la sheegayaa in ay dabayshu riday ama laamiyada ay waran yihiin sidoo kalena dhinaca guryaha ama dhinaca guryaha ayaa laga soo sheegayaa in khasaare iyana ay dabayshu ka soo gaadhsiisay dhinaca galbeedka magaalada hargeysa
sarkaal sare oo booliisa iyo saaxiibkiis la shaqaynaya oo u dhasha dalka faransiiska ayaa toorey lagu dilay iyaga oo ku sugan gurigooda xalay qofka weerarka geysta ayaa booliiskaasi waxa ay dileen markii dambe waxaana magaciisa lagu sheegay in la yidhaahdo la rosi cabdalla sidoo kalena booliisku waxa ay gurigiisa ka badbaadiyeen wiil yar oo saddex sano jira madaxweynaha dalka faransiiska fakansuwa oolan ayaa sheegay in falkani uu yahay mid argagixisoo dhacay xili dalka faransiiska uu kor u qaaday adkeynta ammaanka islamarkaasina uu dalkaasi ka socdo koobkii qaramada qaaradda yurub ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka cabdalla oo da-diisu ay tahay shan iyo labaatan jir ayaa sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inuu dagaalyahano u qoreeyay ka dagaalamo dalka baakistan
duhur wanaagsan ramadaan kariim idil ahaantiinba halkaad nagala socotay nabad la-anta afka soomaaliga ee v o a cabdulaahi xasan ganey waa wiil dhallinyaro ah oo ku caan ah dhinaca maansooyinka wuxuu dhowaan sameeyey maanso uu kaga sheekaynayo waayaha adag ee ay ku sugan yihiin haweenka ama dadka la nool xanuunka h i v ids isaga oo si gaar ah maansadiisa ugaga hadlaya gabadh la nool xanuunkan oo ku sugan magaalada burco oo duruufo adag kala kulantay bulshada ay la nooshahay haddaba khadka telefoonka ee minnesota ayaan kula xidhiiray anagoo ugu horreyn weydiiyey ujeeddada ku kaliftay inuu maansadan sameeyo
waxaa igu dheliyey waxaan daawaday muuqaal lasoo duubay mustafa danshood nin la yidhahdo saaxiib nahay baa facebooka iigu soo diray muxuu ahaye video laga soo duubay gabadh xanuunkaa la nool oo oo dhib badan qabta gabadhaas markii la wareysanayay waxay sheegtay in xanuunkaas eh, ay ka qaaday nin qabi jiray oo xanuunka u dhintay xanuunka maba xumo ilaahay baa keenay laakiin ay dhib fara badan oo ay qabto oo ay bulshada kala kulanto gabadhaasi waxay sheegtay in hooyadeed iyo walaalaheedi iyo qaraabadeed ay kaga tegeen in xanuunkaa dartii gabadhaasi waxay sheegtay markay kelmad tidhaahdaba ma hadli karayso oo ilmaa kasoo daadanaysa waxaa kaloo sheegtay in ay hadda barco ku nooshahay in dadku dhibaan caayaan la dilo ciyaalku eryadaan ilkaan hoos oo dhan way ka jajaban yihiin waxay sheegtay iyadoo ciyaal ay dumar ku direen oo eryanaya oo dilaya iyadoo ka cararaysa inay kufto oo ilkaha hoos oo dhan ka daateen meel ay seexato ma haysato maalinba qofku ilaahay uga nexiyaayo intuu meel yar fadhiisiiyo oo seexiyo ayaa haddana jaarka iyo dadka ehelka qof qofka ehelkiisu muxuahay ku kacaan oo yidhahdaan muxuahay maanu ku jaraynaa haddii kale gabadhan xanuunka qato oyna qaadsiinaysaa iye meesha ka saar waan gartay marka si bili aadamnimada ka baxsan dhibaato ka baxsan in lagula kaco ayay gabadhaasi sheegatay aad iyo aad baan uga murugooday aad baan uga xanuunsaday markaa sababtaas ay u kaliftay inaan maasadan sameeyo dabcan waa duruuf laga yaabo en, iyada inay dibadda usoo saartay laakiin dad badanoo la mid ah laftoodu ay ay eh, magaranaysaa sidaasoo kale u noolyihiin marka maansadaada ma waxaad diiradda ku saaraysaa la- isla sheekada mise guud ahaan waxaad uga hadlaysaa dadka sidaasoo kale loo loo dhibaateeyo maasadu waxa ay muxuu ahaye kow dee ka bilaabmaysa tahay oo qisada ay taabatay ahayd gabadhan muxuu ahaye qisadeeda laakiin waxa ay la hadlaysaa dadka xanuunkan qaba oo dhan iyo dadka xanuun walba qababa in loo baahan yahay dadka xanuunsanaya in la taakulayo in muxuu ahaye ilaahay isku keen eegayo uma waayin ilaahay uu ka dulqaadi karaa bal maansada en, haddaynu dhegeystayaasha aynu maqashiino okay maasada magaceeda waxaa la idhaha darxumo digniintu markay xaq tahay inaan maasada docdiyo diiwaano qarsoon ku shubo tixdaydana aan daldalo dabroon xidho oon qarsado dhudaha gabaygana da'furo dibnaha bara aamusnaan afkaygana door hidhaa naftayduma diidan tahay lifaaqaad soo dirtaan mustafa aan daawadee miyaan hadaldayn karaa hohay waa gabadh darxumo dusheeda ka muuqato xanuun daranoy qabtiyo dilaagu markuu hantiyey dahaba hooyadii dhashiyo dir ay la walaaltahiyo qaraabo u diirnaxdiyo dadkaba kuway ugu jeclayd ay diideen oy naceen hohay waa gabadh darxumo dusheeda ka muuqato dihaal iyo ciil qabto dakaantay wareertayo xiskeedu dayoobayo qalbigu dildillaacayo dhankeedu dalooshamo noloshu dacar siisayo wakhtigu garbaduubayo dirsoocanta koorano wehay dabran oo tigtigan hohay waa gabadh darxumo dusheeda ka muuqato markuu hadalkii dac guday laabteedu dunuunucdo baroorta ku daakirto ilmada ku dacwootayo hiqlaynta ku doodayso dabuubta waxay ku tidhi iyadiiba hadlaysa markaa dabuubta waxay ku tidhi hooyoy dulmaray kumee macaan dabacey kumee ducaysa habaay kumee adaa i ducdee kumee adaa i dihdee kumee dareenkii jacayl kumee da'daan la dhashay kumee la daadah bartay kumee hibiyo deganey kumee walaal deeqow kumee kumee derisow kumee xigaal isdirow kumee kumee ehludiin kumee duqiyo waayeel kumee rag iyo dumarkaygii mee warmee samadoonkii mee mindoorkiiyo hanadkii mee qofii damqadow kumee qof diirnaxayow kumee ninkaan dirtayow kumee andoor bidayow kumee anduuba xidhow kumee xiliyo darashoy kumee xafiis dawliyow kumee xaq iyo dadnimoy kumee lur iyo dacas baan qabaa jab iyo digashaan qabaa walaal darxumaan qabaa dif iyo murugaan qabaa ciyaal dilaan qabaa cabsaan la dakaamaya dunkayga baqaa ligligan dab iyo holac baa ka shidan walaac durkay baa ku ladhan miyadda daxal baa ku yaal sas iyo dardhashaa ku taal rajana way daalan tahay inaan isdilaan runtii daqiiqadu soo jira waan gartay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi xasan gene oo ku sugan minnesota maansadaasna wuxuu ka sameeyey gabadh dhalinyaro ah oo la nool xanuunka h i v oo sheegtay inay duruufo adag kala kulantay qoyskii ay la noolayd ama bulshada ay la noolayd dabcan maansadaasi way dheereed qaybtaas ayaana noo suura gashay inaan baahin karo halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
siciid saleebaan geelle waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa wuxuu hal abuuray inuu dhagxaan iyo ciid ka sameeyo dareero laga maarmi karo in shidaal la raadiyo ama shidaal mashiinadiisa la doono islamarkaasina dhalin kara koronto ama laydh hawshan oo uu in muddo ah waday islamarkaana uu tijaabiyey ayaa waxa uu uga waramay waryahayaga magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye waraysigana sida tan ayuu u bilaawday
siciidow waxaad ikhtiraacday amaad samaysay sidaad sheegtay in ciidda laga dhaliyo koronto iyadoon shidaal la isticmaalayn arrintaa bal noo sharax run ahaantii de waxa weeyaan waa arrin soo jitamaysay dee adugu afar iyo toban sano weeyaan imanka two thousand two ayay ahayd markii igu horreysay aan bilaabay run ahaantii two thousand two dadku hataa email may lahayn internet may lahayn dee iska yaro waxaan ahayn two thousand waad qiyaasi kartaa run ahaantii waxaa laigu jawaabay waad waalanti because de ingiriis iyo faransiis wax sameyn ma karaysaa dadku koolnay run ahaantii tamartan waxay ku shaqaysaa afar macdanoodoo laisku daray waa dobodheri waa taalka taala iyo imronku markuu imron ka imaado ee aanu birna noqon inta udhexaysa iyo dhagaxa dhagax shiilka la idhaahdo oo isaguna dhagaxan habeenkii keys maalintii keysada soo rartaa saddexdaa markii laisku daray hal curyo kaloo imika halkaan ka sheegayn in lagu daro ayaa kabacdi ay isla noqdaan tamar ay noqdaan dareeraha oo halkii shidaalka gasha anu runaantii mashiin baan sameeyey kuma odhanayo laakiin waxaan sameeyey qurata tamartii shidaalka ayadoo ku shaqeyn lahaa way waxaad sheegtay macaadiin kala duwan inay gasho dhagaxyadanaad sheegaysaa ka mid tahay iyaga sidee loo helaa run ahaantii waxa weeyaan iyagu waxay ka baxaan dalkeena sida aynu ugu sawirno dadka dhagaysanaya ee aan inala joogin halkan imika waxaa yaala dabdhaliya ama generator ijiinka yaraa dusha waxaa kaga taagan bir kuwa qasabadaha oo saddex masafa dusha kaga taagtay markaan dadka u sharaxayna markaa aaladaasaa la isugu geeyey mayadoo dareera ah baad ku shubaysaa halkeed ka bilaabaysaa shaqada run ahaantii waxa weeyaan horta masafahan aad arkaysa waa qayb solarisa qaybtan solaristi waxay faa'iido u tahay ijiinka in ijiinka halkii waalka uu ka qarxinayay dabka shidaalka inay ka qarxiso waa haddii loo waayo bayteri amba loo waayo selafku xumaado ayaa waxaan ka fikiray bal inaan tijaabo kale oo aan looba waayinba oo cilmi ilaahay inaan sameeyo macnihii waa dhaqaajiyihii istaadhayay jiinka halkaa ugu jirta saa dabkii halkii dabku bayterigu ka siinayay waalka ayay tani solar tani ka siinaysaa ijiinkana haddaan kuu sheego waxa weeyaan bartii dareeraha uu awalba gelayay shidaalku unba run ahaantii dareerahanoo ka adag oo ka baawar badan oo ka macjuun fiican oo welibana ka qarax fiican run ahaantii uu gelaya ijiinka markaad dareeraha ku shubto sidii ijiinka caadiga batrool ku shaqaynaya korontada iyo leydhka uu shidayay ma shaqo taas oo kale abuu qabanaya mise wax ka duwan baa kasoo baxayo lama mid aha kuwii shidaalka run ahaantii waxa weeyaan wax ka duwan baa kasoo baxaya waxaa kasoo baxaya in ijiinkii uu ka baawar bato oo hadduu saddex boqoloo waad ahaa kana waa saddex boqol waad lix boqoloo waad buu noqonaya dhimil may shidato ma isticmaashay muddadii aad samaysay kadib iyo saayo sababta waxa weeyaan dee qoladan tifiyada horanba iyagoo shidan bay iga duubayeen waxaa la yidhahdaa ijiin weliba wuxuu shidaa in cayimanoo gaar ah intaasoo guluub intaasoo nal markaad adigu ku shubto inteen leeg buu shidayaa mashiinkani yes urjiinkan horta saddex kulub buu ahaa waa saddex boqoloo waad saacadiisa odiga arkaya laakiin wuxuu noqonayaa lix kulub inuu shido oo min boqola waayo waxaa sama waxaa sababaya wareegii wareeg ka badan ayuu gelaya oo maclintu waxay laba ka raxaysaa afar jeer bay qarxaysaa shidaalkuna wuxuu qarxaa hal jeeroo waa hawo imika waxaa la yidhahdaa shalna tir baa lagu shubay ijiinka wuxuu shaqaynayaa muddada intaa la eeg maxaad ku shubtaa qiyaas noocmaa halbeeg noocmaa baad ku shubtaa dareerahan aad isticmaalaseed ka samaysay dhagxaanta iyo run ahaantii waxa weeyaan waa nasuuqiya wuxuu cunaa imika ninkan imika intan yari nasuuqiya weeyaan nasuuqiyadaasina waxay shaqaysaa bil nusuuqiya dadkaan garanayn maxaad ugu fasir leh af rubca marka afar meelood loo qaybiyo meel ka mida weeyaan ayuu ku shaqeeyaa in shidaal ahaana shan litir buu qaadaa shanta litir waa shan doolar nusuuqiyahana wuxuu ku kacaa marka dee iminka dee marka laysoo sameynayo marka wax weyn laguu shiilayo marka wax yar laguu shiilayo runaanti way kala duwantay oo xataa fikradi baad ilaalinaysaayoo toban ninoo kale kaana kasoo shilaa saan wixii loo fahmay qarash badan runaanti wuu ku baxaa oo dee ilaa maxay ahday ilaa soddon doolar meelahaas way ku baxaan laakiin waa soddon doolaroo la isticmaalayo bildan halka shanta litir laga isticmaalo lix lix saacadood qurata jinkaas ka cunay oo ilaa afar bilood iyo iyo shan iyo toban cashii tani ku jirtay iminka aan waday
maxaa caqabada ka hor imid intii aad hawshan muddada intaa leeg waday ama aad maanta is leedahay haddii aad hesho waxaa waad hormarin karaysaa halabuurka marka horta dhibaato dhalinyar baa ka dhibaato weyn baa ka haysta xagga dhalinyarta hal abuurka iyo inay horumar gaadhaanba because iyagaaba isku xaasidina laanta waxa weeyaan dee xagga dowladda oo kale waxay horta dowladdu inay gacanta ku qabataba oo dowladda somaliland baa ayay ahayd mas-uuliyadda noocana inay qaado fa- afar faa'iidu leeyahy jinkani kow deegaanka faa'iidu leeyahy oo dhuxushu way istaagi lahayd hadduu electronigan uu hirgalo oo dowladdu awood saarto laba dalku inuu warshado helo waxaa lambo waxaa suurto gelin karaa inuu electronic jaban helo Ee, saddex productionka laga sameynayo ee ah dhagxaanta aad arkayso dalkeeni ka buuxaan dowladda cashuur bay ka qaadan lahayd oo faa'iida u noqon lahayd ta afraad dhalinyarta shaqa abuurba oo noqon lahayd oo dalkii markuu warshada yeesho oo uu electronic jabanna uu helo sabab u ah dad dhalinyartiina shaqay heli lahayn oo tahriibtan iyo dhibaatooyinkan haysta wey marka horta anuu faa'iidada intaa leeg baan soo kordhiyay laakiin weli ma hayo cid ila qabato oo maxay ahayd xataa qarashada iga dhiman iga bixisa ma hayo
waa tahay waxaan maqli jiray koronto laga abuuro biyaha iyo webiyada laakiin hadda wuxuu leeyahay saleebaan siciid geelle oo ah wiil dhallinyaro ah waxaan hal abuuray dhagxaan iyo ciid la sameeyey dareeran laga sameeyey in looga maarmi karo shidaalka mashiinada waxaan filaya inuu macdan ula jeedo marka ereyada macdanta macnaha dhagxaanta qaybo macdanta ka mid ah waa sidaas ayaa tamarta uu ka raadinaya waa tahay intaasi aan kaga gudubno waraysigaasi siciid oo ah wiil da'yaroo hal abuuro ah una warramayay waryahayaga magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye haatanna waa dhinacii ciyaaraha aynu eegna sahrey inta aynan ka bixin waa jamaal axmed cismaan oo inala socodsiin doona wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno waxaa waddankan maraykanka ka soconaya coba america centenario oo ay ka qaybgalayaan dalal dhowr oo ka tirsan qaaradda maraykanka waxaana kulmadii shalay la ciyaaray ka mid ahaa waddamada mexico iyo venezuela oo wada ciyaaray ayaa ku kala baxay gooli gool daqiiqadii tobanaad ayaa jose falasquez u dhaliyey xulka dalka venezuela goolkii koowaad ee ay dhaliyeen waxaase daqiiqadii siddeetanaad barbareeyey jesus corona ciyaartuna waxay ku dhammaatay gooli gool sidoo kale waxaa ciyaaray xulka dalka uruguay iyo xulka dalka jamaica waxaana saddex gooli waxba ku adkaaday xulka dalka uruguay hase yeeshee uruguay saddexdaasi gool ay ku badiyeen uma aysan saamixin in ay gruubka ka soo baxaan oo mar hore ayay hareen mexico iyo venezuela ayaa soo baxay oo min toddoba dhibacood ku soo baxay gruubkaasi c maanta sidoo kale waxaa ciyaari doona waddamada chili iyo panama argentina iyo bolivia ayaa sidoo kale dheeli doona gruubkaas argentina ayaa lix dhibca iska leh waxaa sidoo kale ku soo xiga xulka dalka chili oo iyana saddex dhibcood iska leh banama saddex dhibcood ayay iska leedahay sidoo kale haddii sidoo kale aynu aadnana qaaradda yurub waxaa la ciyaaraya koobka euro oo waddanka faransiiska ka soconaya kulmo xiise badan ayaa xalay dhacay iyo shalay waddanka jek republic ayaa guuldaro kala kulmay xulka dalka spain gool waxba ayaana xulka dalka spain ku awudroonaaday goolka keliya ee spain waxaa u dhaliyay gerard bikey kadib caawimaad qurux badan uu ka helay ciyaartooyga adres iniesta oo ay barcelona ka wada ciyaaraan sidoo kale ireland iyo sweden ayaa bareejo gooli goola isla dhaaf waayey biljamkana waxay guuldaro kala kulantay waddanka talyaaniga laba gool iyo waxba xulka dalka talyaaniga ee ku awudroonaaday emmanuel gishirini ayaa daqiiqadii labayo soddonaad goolka koowaad u dhaliyay xulka dalkaasi talyaaniga waxaase u labeeyey daqiiqadii sagaashanaad ciyaar bele xulka dalka biljamka oo aad uga ciyaar fiicnaa xulka dalka talyaaniga ayaan u suuragelin halkaasi wax gool inuu dhaliyo hase yeeshee xulka dalka talyaaniga guushaasi uu gaaray waxay u ahayd muhim waxaana ay yihiin waddanka hadda hogaaminaya gruupka e oo koowaad ay ku jiraan saddex dhibcood ay iska leeyihiin sweden iyo ireland oo bareejo galayna min hal dhibcayay iska leeyihiin dhegaystayaal maanta waxaa la ciyaari doonaa xulalka austria hungary ayaa ballansan sidoo kale portugal ayaa la dheeli doonta xulka dalka iceland haddii dhinaca kale n b a da dalkan maraykanka aynu eegnana cleveland cavalers ayaa waxa ay ka adkaatay kooxda golden state warriors kadib ciyaartoodii shanaad ay wada dheelaanaya finalaha cleveland ayaa dhibcood gaar ay kaga adkaatay kooxda kale ay xifaaltamaan ee golden state warriors oo dhibco kaysatay waxaana ciyaartaasi xidigo ka ahaa libron james iyo kerry irving oo min dhibcood u dheliyay kooxda cleveland cavalers waxaanu noqonaya finalihii ugu wanaagsanaa oo dhinacyadu ay wada dheelaan ma jirto koox samaysay in ay ka timid guuldaro gaaraya saddex jeer iyo hal hase yeeshee cleveland ayaa hadda waxa ay haysataa rajo aad u wanaagsan kadib markii ay ka adkaatay kooxda golden state warriors steve corry oo kooxda golden state warriors u ciyaara ayaa keliya shan iyo labaatan dhibcood u keenay kooxdiisa waxaana sidoo kale kooxdaasi ka maqnaa ciyaaryahankooda draymond green oo isagu khaladaad galay aawadeed looga ganaaxay kulankaasi inuu ciyaaro dhegaystayaal xubintii cayaarahana halkaa inoo joogto
jamaal axmed cusmaan aad iyo aad buu u mahadsan yahay dhinaca kalena xilliyada ramadaanka waxaa meelo badan oo ka mida deegaanada soomaalida laga qabtaa tartanno kubadda cagta ah magaalada boosaaso waxaa habeenkii laga cayaaraa cayaarta kubadda cagta oo ay ku kulmaan dhallinyarada cuslaatay wariyaha v o ed ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa inoo haya warbixintan kubadda adduunkana ayaa qabtay firiimba ayaa yeeray meel qurux badan ayay maraysa kubadda wardi baa watay laakiin firiimba ayaa yeeray waxaa magaalada boosaaso laga daahfuray tartanka kubadda cagta ah oo loogu talagalay inay ciyaaraan dhallinyarada ka cuslaatay kubadda cagta wuxuuna tartankan socon doonaa inta ka dhiman bisha barakaysan ee rabadaan waxaana ka qaybgeli doonaa toban kooxood oo ah dhallinyarada cuslaatay gudoomiyaha tartanka kubadda cagta bisha rabadaan ee dhallinyarada cuslaatay cabdixamiid qandali ayaa ugu horeyn ka warbixiyey tartankan inta uu socon doono kooxaha ka qaybgala iyo weliba ujeeddada laga leeyahay koobkan waxa uu ka bilaabmayaa garoonkan aynu caawa ku sugannahay ee puntland fitness center waxaana loo furayaa koobkan waa dhalinta cuslaatay waxaana la qabanayaa waa bisha rabadaan aynu ku jirro waxaa ciyaaraya toban kooxood tobankaa kooxoodii waa tartan horyaal ah oo ah koox walbaaba waxay ma fahantay kooxda kale ay arkaysaa laba jeer waa homawey baan baan- baan filayaa inuu eh, koobkan uu noqonayo marka waad aragtaan dee kolay sida saxaafaddii iyo bulshadii dhammaan dadkii ay uga soo wada qayb galeen garoonkan waxaan u mahad celinayaa mulkiilaha garoonka cabdulaahi sheikh oo dee kolay noo saamaxay in caawa aynu halkan ku kulanno aynu isku arkaan dhallinyaradii cuslaatay waxaan rajaynaynaa kolay labada kooxood ee caawa aan rabno inaan ku furno waxa weeye kooxda hotel gacayte iyo kooxda eh, sobtel waxaanu rajaynaynaa guul Waa- waxyaabo badan baa ka reeban koobkan xanaaqa iyo baalka intaba way ka reeban yihiin waxaan danaynaynaa kolley in uu koobkan caawa inoo bilaabmayaa uu guul ku bilaabmo guulna uu inoogu dhammaado bisha eh, eh, barakaysan ee rabada madaxa qorshaynta farsamada iyo weliba tababarada xiriirka kubadda cagta puntland mustafa cabdiraxmaan majacaase ayaa sheegay in tartankani uu qayb ka yahay jihaynta dhallinyarada lagu jihaynayo kubadda cagta wuxuuna qayb ka yahay jihaynta een, dhallinyarada oo lagu jihaynayo kubadda cagta marka waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha ama mas-uulka iskale ee garoonka puntland visitor center cabdulaahi sheikh ana guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed tartankan waxaan rajaynaynaa wuxuu soconayaa inta rabadaanka ah waxaana loogu talagalay ciidka in la soo gebagabeeyo waxaan leenahay u mahad celinaynaa bahda saxaafadda iyagu mataqaanaa wakhtiga siinaya oo ku siinaya siday u gaarsiin lahaayeen bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan marka een, koobkan waxaan rajaynaynaa inuu nabadgelyo ku dhammaado qaar ka mid ah dhallinyarada tartankan loo furay ayaa iyaguna igaga warramay sida ay u arkaan tartankan iyo weliba wuxuu ku soo kordhin doono dhallinyarada cuslaatay hadalkii waa la dhameeyey madaxa anagu waxaan leenahay keliya dhallinyarada iswarsi gobolkaan nahay koobkanna waxaan ugu talagalnay dhallinyarada cuslaatay inay isku arkaan garoommadatan waxyaalaha ay ka saacideen waxaa ka mid ah dhallinyarada cuslaatay baa garoommadatan ku ciyaarta maadaama anagu garoommadii kale caadiga ahayd ku ciyaareen kuwakan jaanis bay u helaan in laisku arko lagu ciyaaro aad baan waxaan ugu een, koobkan usoo ugu mahad celinaynaa mulkiilaha een, een, een, garoonka cabdilaahi sheekh nuur iyo dhallinyarada soo ajiibtay guddiga kan anagu waxaan ugu adeegaynaa dhallinyarada cuslaatay oo naga waaweyn fursadatan qaaliga ah inay ka faa'iidaystaan waxaan kaloo mahad celinayaa cabdixamiid qandali oo ah rowcadaadis waris gobolka bari iyo gobolada puntland oo dhan oo madaxa guddiga tartanka ah iyo dhammaan inta kale oo kasoo qayb gashay xafladdu sidaa quruxda badan insha allah ay noogu bilaabatay waxaan rajeynaya inay iyaduna noogu dhammaato asalaamu calaykum waraxmatullah koobkuna hadda waa noo furan yahay Eh, bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan eh, dhammaan ummadda na daawanaysa meel kasta aad joogtaan Eh, caawa waxaan isugu nimi ina- in la daah furo koobka tartanka rabadaanka oo looga bartay in lagu qabto eh, garoonka puntland fitness center Eh, koobkan caawa ayuu furmayaa tartankan waxa uu qayb ka yahay tartamo ciyaareed oo lagu qabto gudaha magaalada boosaaso kaas oo lagu weynaynayo bisha barakaysan ee rabadaan yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf saarida xiliyadan oo kale dhalinyarada iyo weliba waayeelku waxay sameeyaan xilliga rabadaanta oo kale kubadda iyo madadaalo badan marka kubadda waxay ka mid tahay waxyaabaha waa aad loo ciyaaro sidaas aad iyo aad wax badan ayay dawo u tahay lagu leeyahay jimicsigaasi xilliga rabadaanka ah maadaama maanta oo dhan jirkii uu isku jiro cunto aan la qaadanaynin de waxay u noqonaysaa exercisekaas yarkee qofka uu sameynayo in jirkii uu la qabsado aad iyo aad aad waqtiga.
aad iyo aad aad iyo aad haatana dhinacii qasiidooyinka ayaan eegaynaa waa aynu kusoo gebagabeynaynaa idaacadda duhurnimo mid ka mid a qasiidooyinka ayaan- ayaan idinsoo qabanayna
Thank you.
codkaasi sahre axmed jaamac iyo qasiidadaasi waxa ay gabagabo u tahay idaacaddeenni duhurnimo waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo asaare cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno afarta marka ay tahay afrikada bare xaggiinna inta ka horreysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.